Guddoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa maanta ku dhawaaqay inay kordhinayso shuruudda maaskaro ee gudaha ee gobolka iyo waxyaabaha kale ee hadda jiray ee Covid-19 toddobaad kale, sida ku xusan Bayaanka Caafimaadka Bulshada ee hadda jiray, dadka reer Iowans waxaa looga baahan yahay inay xirtaan maaskaro goobaha dadweynaha dhexdooda ah, taasi waa haddii aysan awoodin inay bulsho ahaan ka fogaadaan kuwa ka baxsan gurigooda in ka badan toban iyo shan daqiiqo. Kulamada gudaha ayaa ku kooban toban iyo shan qof, halka kulamada banaanka laga soo koobay sodon. Makhaayadaha iyo baararka waa inay sidoo kale u saaraan wicitaanka ugu dambeeya ilaa tobankii habeenimo. Reynolds ayaa sheegtay in kordhinaysa ku dhawaaqista hal cusub kaliya sababtoo ah Iowa waxay aragtay hoos u dhac ku yimid heerarka waxtarka cudurrada cusub ee isbitaallada, laakiin waxay sheegtay in ka fiirsanaysa inay sii kordhiso iyaga. Xukunka wali waxaan haynaa waddooyin dheer oo aan ku toogno isbitaalladeenna, laakiin waxay arkayaan xoogaa nasasho ah. Waxaan idhi intii hore ee dhan waan wacayaa, dib ayaannu u wici doonaa sida ku habboon. Taasina waa isla wixii aan qabanay bilowga cudurka faafa. Bixinta cusub ee caafimaadka bulshada ayaa dhaqan galisay ilaa iyo toban iyo lixdankii bisha December, Iowa waxay ku dartay boqol labatan iyo sedax kale oo la xiriirta coronavirus maantay, taasoo kordhisay tirada dhimashada gobolka ee sedax kun iyo labatan iyo hal, sida laga soo xigtay Diiwaanka Caafimaadka Bulshada ee gobolka. Tirinta ayaa sii kordhaysay iyada oo heerarka isbitaal dhigidda, in kasta oo ay aad uga hooseyso usbuucii ka horreeyay, weli way sareysaa iyadoo sagaal boqol oo qof la dhigay isbitaalada isla markaana boqol toban iyo hal Covid-19 bukaan ah la dhigay labatan iyo afartii saac ee hore. Degmada Woodbury waxaa jiray lixdan iyo shan kiis oo dheeri ah oo la soo sheegay labatan iyo afartii saac ee lasoo dhaafay. Laga bilaabo maanta, tirada dhimashada ee la soo sheegay waxaa laga soo qaatay dashboard-ka IDPH.